maalintii shalay waxaa magaalada buulaburdeeye ee gobolka hiiraan ka dhacay dagaal geystay khasaarooyin kala duwan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalka ayaa yimid kadib markii gaari uu leeyahay taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada dowladda federaalka lagu dhuftay mooto oo uu watay askari kale waxaana muran kooban kadib uu xaalku isku bedelay gacanka hadal inta la xaqiijiyey hal askari ayaa lagu dilay dagaaladani shalay dhex maray ciidamada dowladda federaalka ka dhacay degmada buulaburde halka lagu dhaawacay laba kale